waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali beesha caalamka ayaa war cusub ka soo saaray doorashooyinka la filayo in dalka soomaaliya ay ka dhacaan sannada iyagoona baaq u diray madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira qoraal dheer oo ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in dalka soomaaliya ay ka dhacaan doorashooyin lagu kalsoonaan karo oo dhaca wakhtigii loogu talagalay oo lagu soo doorto baarlamaanka federaalka iyo sidoo kale madaxweynaha federaalka sidoo kale qoraalka beesha caalamka ayaa waxaa lagu sheegay in ay muhiim tahay in wada shaqayn ay dhex marto dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada si loo gaaro arrimahaasi iyo arrimaha kale ee hortebinta u leh qaranka sharciga doorashada federaalk soomaaliya ayaa hadda lagu ansixiyey golaha shacabka waxaana saxiixay madaxweynaha soomaaliya labaatankii bishan februari sharcigan waxauu qayb ka yahay hab shaqo sharciyeed doorasho ee aasaasiga ah ee laga maarmaanka u ah qabsoomidda doorashooyinka qaranka ee suurtogelin kara in tirada ugu badan ee muwaadiniintu ay codeeyaan ayaa lagu yidhi warkaasi ka soo baxay beesha caalamka inkasta oo tani ay tahay tallaabo muhiim ah haddana shaqo badan ayaa loo baahan yahay in la qabto si wax looga qabto su-aalaha faraha badan oo aada muhiimka u ah oo weli taagan kuwa oo laga maarmaan u ah hirgelinta xeerkan saaxiibada soomaaliya ee caalamka waxay garwaaqsan yihiin mas-uuliyadda saaran guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka si uu u hirgeliyo sharciga doorashada waxayna carabka ku adkaynayaan sida dhaqsiyaha leh ee looga baahan yahay dhammaan dhinacyada ay hawsha qusayso oo ay ku jiraan dowladda federaalk ee soomaaliya dowlad goboleedyada dalka baarlamaanka federaalk ah xisbiyada siyaasadda in ay wada shaqeeyaan iyagoo taageero ka helaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo guda geli doona hawsha hirgelinta sharciga doorashada ayaa la yidhi saaxiibada caalamku waxa ay dib u milicsanayaan wadahadladii badnaa ee ay la yeesheen guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalk ah iyo weliba guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyagoona isla eegaya qaybaha uu ka koobnaanayo sharciga la doonayo in la qoro qaybahaasi waxaa ku jira caddaynta deegaan doorashooyinka ee loo qoondaynayo deegaan doorashooyinka kala caddaynta kuraasta loo gaaryeelayo haweenka si loo xaqiijiyo ugu yaraan matalaada soddon boqolkiiba nidaamyada lagu soo dooranayo kuraasta loo qoondeeyey dadka reer somalilan iyo matalaada dadka degan gobolka banaadir ay ku yeelanayaan baarlamaanka saaxiibadu waxay ugu baaqayaan ayaa la yidhi baarlamaanka federaalk ah isagoo la shaqaynaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wadatashina la samaynaya dowladda federaalk ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo dhinacyada kale ee hawsha qusayso in uu arrimahaasi si dhaqsi leh xal uu uga helo saaxiibada ayaa sidoo kale u arka in sharciga xisbiyada siyaasadda uu qayb ka yahay hab shaqo sharciyeed aasaasi ah ee laga maarmaanka u ah hirgelinta doorashooyin qabsooma wakhtigii loogu talagalay sidaa darteed waxay carabka ku adkaynayaan ayaa la yidhi muhiimadda ay leedahay in mudnaan la siiyo kabaaraandegidda iyo ansixinta wax kabedelka sharcigaasi ku soo sameeyey baarlamaanka federaalk ee soomaaliya saaxiibadu waxay carabka ku adkaynayaan in qabsoomidda doorashooyinka lagu kalsoonaan karo oo dhaca wakhtigii loogu talagalay oo lagu soo doorto baarlamaanka federaalk ah iyo madaxweynaha federaalk ah iyadoona loo marayo dastuurka federaalka kumeelgaarka ah ay muhiim u yihiin xasiloonnida siyaasadeed ee soomaaliya saaxiibadu waxay carabka kusii adkaynayaan sida dhaqsaha leh ee loogu baahan yahay wada shaqayn dhex marta dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada si loo gaaro arrimahaasi iyo arrimaha kale ee horjebinta owla qaranka ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalkaasi oo ay si wadajira usoo saareen howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ee amisom dalalka belgium denmark midowda yurub ethoobiya finland faransiiska jarmalka urur goboleedka igaad talyaaniga norway sweden turkiga u k maraykanka iyo sidoo kale qaramada midoobay
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali